bismillaahi raxmaan raxiim salaamuullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan iyo si kastaad noo maqashaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afariyo labaatanka saac ee raadiyaha dalsan
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xilqaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hosnaa infajigan ayaa laga rabaa
mar kale ismaqal wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo jimco ah khamiisi ay sii baxaysa taariikhdu waxa ay ku beegan tahay sideedda bisha sagaalaad sannada qodobada barnaamijka aynu idinkugu soo gudbin doono idinkuna aad ku maqli doontaan waxaa ka mida noqon doona maamulka koonfur galbeed oo ku dhawaaqay dagaalo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab barnaamijka waxa aynu idinkugu soo gudbin doonaa wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo fariin u diray shacabka koonfur galbeed kaasi uu ku aadan dagaal ka dhan ah al-shabaab sidoo kale saaxiibayaal waxyaabaha kale aynu idinkugu soo gudbin doono barnaamijka waxaa ka mid noqon doona xisbiyada mucaaradka somalilan waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in madaxweyne muuse biix cabdi ou sida ugu dhaqsiyaha badan u qabto doorashada iyagoo u qabtay muddo kooban haddii uu doorashada uu ku qaba waayana waxa ay sheegeen inay qaadi doonaan tallaabooyin dhowr ah barnaamijka ayaynu idinkugu soo gudbin doonaa mas-uuliyiinta ugu sarreysa xisbiyada mucaaradka somalilan oo maantay warbaahinta la hadlay sidoo kale saaxiib yaal waxyaabaha kale ee barnaamijkeen aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa waraaqaha aqoonsiga danjiranimo uu ka guddoomay danjiraha cusub ee dowladda kenya ay usoo dirsatay soomaaliya sidoo kale dowladda soomaaliyana waxa ay ka qayb gashay shir caalami ah kaasi oo ka dhacay magaalada qaahira ee caasimadda dalka masar waxyaabihii shirkaasi diiradda lagu saaray ayaynu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa dhegaystayaal sidoo kale waxyaabaha kale aad barnaamijkeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre waxaa maantay uu shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada waxyaabihii looga hadlay shirkaasi ayaynu idiin soo gudbin doonaa dhegaystayaal qodobadaas iyo waxyaabihii kale ee nagu soo kordhaa ayaad barnaamijkeenna kaga bogan doontaan haddii rabbi raalli ka noqdo dhanka farsamada barnaamijka waxaa ka qaabeynaya cabdiwahaab cabdulqaadir xasan waa mar kale iyo barnaamijka wareegga wararka
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullayna ee ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
aynu ku bilownay dhegeystayaal wasiirka waa maamulka koonfur galbeed ayaa waxa ay ku dhaqa- ku dhawaaqeen dagaal ka dhan ah al-shabaab iyadoo wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu shacabka ku nool deegaanada maamulkaasi ugu baaqaya in ay ka hortagaan dagaal amase ay ka qayb qaataan dagaalada ka dhanka al-shabaab oo uu sheegay inay deegaanadooda si toos ah uga bilowdeen sidoo kalena haatan ay diyaariyeen ciidamo uu sheegay in ay eh, la dagaalami doonaan al-shabaab wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yidhi
waa qofka hadday cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa iyo jiritaankiisa lala dagaalamo waajibay ku tahay waalidkayna lala dagaalamay hantidayna lala dagaalamay deegaanadayna lala dagaalamay marka maxaa noo haray marka waxba nooma harin waxa waajib nagu ah marka in la istaago askartii la wacyigeliyo askarigan markii oo la wacyigeliyo aayadda qur-aanka waxay tilmaantay loo sheego oo sida maaragtay eh, beryahan baraha bulshada eh, kilibka qabsaday waad aragteen lagu sameeyo askari wuxuu naqana oo khushuucsan wuxuu u dagaalamayn uu ogyahay hadafku uu u socdan uu ogyahay laakiin anaga waxaan sameynaa askariga markii dhibowga loo soo xiro eh, magaaladiisu iskaga jira eh, maalmo kadibna nakeena la leeyahay dagaala la aadaa asigoo waxaad arkaysaa marka maalin kadib kaasoo dhuumanaya ama kasoo baxay ama niijabsan ama uusan dagaalami karinba dhiirigelinta meesha ka maqan oo qofka in la yidhaahdo waxaad ku dhimanaysa waxaad tahay adiga man qutila duuna maalihi fahuwa shahiidun ninkii asigoo hantidiisa xoolihiisa ku dagaalamaya la dilo waa shahiid taasaa ka maqan dhiirigelintaasaa ka maqan oo nabi muxamedna ugu bishaaray dadka cirdigooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda ilaa- ay ay u dagaalamayaan ay ilaalinayaan waxaaba ka sii daran waalidkaagi iyo walaalahaadi iyo maaragtay caruurtaadi ayaad u dagaalamaysaa waa duulaan lagu yahay marka qofku waa inaad u sheegtid al-shabaab markii oo maaragtay asigoo jalbaysan kusoo galaayo oo asigoo oynayo kusoo galaayo shiikha ama qofka meesha taagan oo shabaabka guwaabinta u qaabilsan intuu ayaad ku dul akhriyo oo been ugu fasiro uu soo orda asigoo maaragtay uusan laabanayn kusoo gala uu isqarxinaya aayadi maskiin waa diin ma baranin qur-aankii ma baranin axaadiistii ma baranin qofkii marka waxaad arkaysaa aayad qur-aana loo- loo loo soo qaadana waxaa leeyahay nabi muxamed sal allahu calayhi wasalam xadiis qur-aan uu soo qaadana nabi muxamed saasuu dhahay wuxuu leeyahay Ha, aayad qur-aan uu soo qaadana wuxuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay maa lakum ida qiila lakum انfiruu fi sabiili اllahi haaqaltum ila alard araditum bilxayaati اdunya min alaakhira fama mataacu lxayaati اdunya fi اlaakhirati ila qaliil wuu leeyahay infiruu khifaafan وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ninkii marka ninkii wuxuu kusoo gala asigoo jalbaysan aayaadkaasna Ah- aayaadkaasna ma aha in oo dad islaam ah la laayo oo maaragtay soomaali soomaali ay ku duulaysa ma aha nin masaajid ka soo baxayaa la dilay nin masaajid ku jiraa la qarxiyey marka saas ma aayaad saas ma laakiin haddaad tiraadid qofkii oo adi aad ku tiraadid nabi muxamed sal allahu calayhi wasalam wuxuu la jihaadayay gaalada ayuu la jihaadayay munaafiqiinta hadda nabiga lama jihaadayn markaas waa maaragtay ayagoo agtiisa ay joogaan ay la ogyihi inuu munaafiq yahay ayaa faraha laga qaaday ninbaa maalin waxaa dhacday nabi muxamed sal allahu alayhi wasalam intuu u yimid dhigtu wax uu sheegay nabiga oo waxaa la arkay saxaabadii asigoo ku dhex jiro oo waxaa la arkay idhab uqtulu orod bax dil asigoo dhahay ninkii laba tallaabo markuu qaaday wuu u yeeri nabiga marka ninkii dhigti wax ugu sheegay waa wuu u yeeri kaali uu dhahay ayashhadu an laa ilaaha ila allah waanii rasuulullah ninka aad ii sheegtay oo adiga ninka ila ninbaa sir buu u sheegay nabiga wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow nin waxaa jiro oo munaafiq ah oo muslimiinta ku dhex jiro oo maaragtay sirti muslimiinta dhan faafinaya ayaa nagu dhex jiro uu yidhi oo gurigiis meeshaas ah nabiga marka waxaa la maqlay asigoo dhahay orod soo dil asxaabta way yaabeen nabiga haddana ninkii u yeeri kaali u dhahay soo laabo ninkiyaa soo laabtay markaasu wuxuu ku yidhi ayashhadu an laa ilaaha ila allah ma qiraa ninkaas ilaahay moo ilaah ka inuusan jirin ha aniga inaan ahay rasuulka ilaahay ma qiraa ha laa taqtulhu ha dilinu dhahay nabi muxamed sal allahu alayhi wasalam fiiri marka nin munaafiq oo la og yahay waay munaafiqnimadiisna la og yahay ayaa la iska dhaafay marka nimankan marka waxay sameeyeen oo maaragtay dadka oo oo ay ay keliyaasha intay kala baxeen oo qofkii markii waxyar oo uu ay arkaanba dadka horta ay ku ay ku gowraceen dadkii way cabsadeen way argagaxeen gawaaridiyaa la gubay hoteeladiyaa la galay meel kastaa la qarxiyey dadkii dhan waa la argagax lagu riday xadiidka rasuulka sal alla alayh wasalamna waxaa waaye ee nin muslim ah ninka kale muslima ma- ma argagixiyo ma cabsigeliyo dadka marka dadkii dhan way cabsigeliyeen haddana waxay leeyihin annaga idinka idima rabno muslimiinaad tihiin idima dilayno ah, idima haysano haddana saas ay tahay dadkay argagax ay ku ridayaan ay cabsigelinayaan marka eh, intaas waxaan ka wadaa ninka wuxuu ku soo galaa oo shabaabka ah asigoo aayaad lagu dul akhriyay aayaadkiina si qaldan loogu fasiray oo la yidhi orod aabbaha soo dil walaalkaaga soo dil abtigaaga soo dil adeerkaaga soo dil asigoo la dhahay oo aayaad lagu dul akhriyay oo qalad ah oo aayaadkii si beena loogu fasiray maskiin waay wax ma baranin cilmi ma yaqaan axdiis ma yaqaana maaragtay asigoo soo ordaya qur-aankii ma yaqaan asigoo soo ordaya ayuu ku galaa weyaan eh, haddii eh, hiiraan iyo eh, maaragtay eh, ii sheeg adiga eh, galgaduud iyo dhulkaas shabaab laga soo saarayo oo meeshay usoo socdaan ay tahay koonfur galbeed adigana fadhi kuuma yaala marka in la kacoo laisdiyaariyo waa waajibna saaran arrintaasay ka mid ahayd arrinta aan u kacanay askartii la diyaarinayay shacabkana way soo socdaan way maaragtay waa in la dhiirigeliyo waa in la kiciyo arrimahaas maaragtay waa arrin oo maaragtay madaxweynaha iyo wasiirada iyo xildhibaanada ay u taalla inay kacaan oo maaragtay shacabka la wacyigeliyo shacabka tuulo kastaba degmo kastaba in maaragtay dadkeeda la kiciyo ee la yidhaahdo warniyo maalin kasta intii lagu dili lahaa maalin kasta intii adi lagu dili lahaa waxaa kuu fiican in maaragtay oo oo oo oo adigoo sharafle inaad dhimatid ayaa kuu karaamo badan oo kuu qiimo badan marka waxaa waajib ah marka in marka dadka la kiciyo deegaanada maalin kasta xooga lagu haysto oo maaragtay dhibaatadii dulmiga lagu heyo dhibaatadii dulmiga lagu samaynaayo oo maaragtay mar kastana ee ii sheeg adiga oo oo lacag baada laga qaadayo xoolahooda la qaadayo oo caruurtooda la wata dadkaas in la kiciyo oo la- la dhiirigeliyo oo maaragtay eh, iska celiya la yidhahda shabaab marka aniga waxaan waxaan u jeedaa maxaakimtii waad ogeyd xilligeeda waxay ku bilaawatay ololo waa la kiciyey dadku way kaceen markii eh, maaragtay eh, eh, ii sheeg adiga eh, soomaaliya ay bilaawanaysay xilligii maxaakimta oo dadkan eh, dagaal oogayaashii ama hogaami kooxyaday markii laga adkaanaya waxay ahayd waa shacbaa kacay ummadda dhanaa kacday shabaab waa meeshii maaragtay waktigooda ayaa dhammaaday waktigooda ayaa la taagan yahay marka qof kastaba cid kastaba waa inay u istaagto iska celiso waagii hore waxaa la aaminsanaa shabaab inaan waxba laga sheegi karin shabaab in maaragtay aan laska qaban karin waxaa la ogaaday shabaab way jabeen kuma haystaan muraal ma lahan niyad ma hayaan waa laga adkaaday shabaab markii oo maaragtay meelaha qaar ay ay galayaan aad aragtid waxa weeyaan waa xilli ayaga oo maaragtay nafta ka bixi rabto waa ani marka waxaan aaminsanahay shabaab sidii maxaakiimta camal ku soo socoto ee xilligii maxaakiimta sidii loo kacay shacabkii ay kaceen kadib arintooda lagu cayaaray moogtay shabaab isku bedeleen mooye haddana tii camala ku soo socotay in waqtigooda dhammaaday oo dadka dhan ay kici doonaan oo maaragtay laga adkaan doono taas ayaa kusoo socota shabaab Eh, siraaji dad badan oo dhalinyarta ka mid ah shabaabka ka mid ah way ogaadeen in maaragtay waxay u dagaalamayaan diin aysan ahayn oo weli maaragtay oo gumaad iyo ciribtir inay tahay dad badan ayaa ogaaday shabaabka markay maaragtay eh, daroogis daroogiskay abuureen daraagiskay abuureen beere ka- ay ku abuurteen dadkay ka gadaayaan markay arkeen maaragtay shabaabka in oo zakawaadkii ay ka dhigteen wax baad ah oo dadka la baadaayo maalin kasta jidka loo taagan yahay lacag laga qaadanayo xanti laga qofkii bixin waana la dilay ay arkeen dad badan waxay ogaadeen shabaabka inaysan diin aysan wadin marka annaga mar horaan naga rabay dadka hadda soomaaliya markii la fiiriyo dadka ugu dhibaato badanana annaga sababtoo ah wadooyinkeena dhan waa go'san yihiin waa la go'doomiyey waa khaasatan hadda puntland way fiican tahay allah u ziyaadiyo somalilan way fiican tahay allah u ziyaadiyo galmudug waad aragtee nimanka way mar horeyba dagaalkooda ay bilaaween ay ku kaceen ay maaragtay iska dhiciyaan marka hiir shabeele iyo maaragtay koonfur galbeed ayagana maxaa la rabaa hiir shabeele way bilowday dadkii waa iska dhicinaysaa way kaceen waxaa laisku dayey in maaragtay dad shacaba inay laayaan oo dadka si oo kacdoonka ay ugu joojiyaan shabaab waa aragtay eh, kelbi ay soo duubeen annaga qabaa'ilka ma haysano annaga dhala- maaragtay shacabka ma haysano annaga kan ma haysano calaacankaas maxaa ka keenay waxay ogyihiin shacabka hadduu kaco inaysan noolaan karin shacabkii reer reer hiiraan way kaceen meelay iska saareen maalin kasta tacsiil laguma jiri karo maalin kasta qarax laguma noolaan karo maalin kasta argagax laguma noolaan karo cabsi laguma noolaan karo way kaceen reer koonfur galbeed mar horaa laga rabay inay kacaan markii dameer haddaa la diiday gaari dameer oo raashin wado la gubay dadkii wadin la gowracay xilligaas ayaa ka horaa la rabay inay kacaan haddana weli jaanisay haystaan waqti haystaan wixii shabaab la arkaayo in lasoo riixo lasoo garaaco lasoo karbaasho hadda aawey eh, boodboodkii aawey maxaa utoobi mar labaad maxay u gali waayeen maxay ugu laaban waayeen casharay soo qaateen shabaab saas waay casharay soo qaateen marka ee, ee, laba kun intaasna waxaa lagu baroobeynayay ee, dadkii masaakiintii ahaa dhallinyartii ahaa intii la aruuriyey dabkiyaa lagu shiday Ee, shabaab waxba lagama sheegi kara layskama celin kara ay aaminsanaayeen shabaab waa layska celin karaa ha la kaco hubka ha la qaato shabaab meel ha layska saaro maalin kasta jidkaaga in la gooyo maalin kasta wadadaada in la gooyo maalin kasta maarata in lagu qarxiyo maalin kasta dike lagaa qaado nolol ma egudaayo hundurmada ku kaha shacabka koonfur galbeed may siin lahaa shabaab isku reeba war isku reebe dhegmo dhegmi koo fujiyaas dharbaanyana dharbaanyo koo reebas feerna feera koo reebe xabadna xabada koo reebas antaasa ka dhiirigeliye hotaasan hayna maaha sila layskala noolade weel isu waardeeyey geedka shabaab la isku waardeeyey inta lay ka nagadaane eh, toban kilomitr eh, toban shan kilomitr may
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdeg ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waa anigii dildiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dusha ida saarnaa maanta waan ka duulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dug markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaad dig fadhiyada ka sii daran dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshadda isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai v i b medical matres superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodaryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati ad iyo ad waaba raaxo socotee shib iska dheh warshadda isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshaddu waxay ku taallaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama waxfaanaynta sileel waxaad kala xiriirtaa eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida aironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaaba hagarla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefta jildaren
bishaaro waa bishaaro bishaaro waa bilkhayre dhammaanba waxaa loogu bishaaraynayaa bulshada kala duwan ee muqdisho in ay western union ay taariikhda markii ugu horraysay ay ka curatay magaalada muqdisho waana xawaaladda ugu caalamisan caalamka oo dhan uguna degdegsiimaha badan waana xawaaladda keliya ee ka shaqaysa magaalo iskaba dhaafi xataa xataa xataa xataa xataa tuulo kasta oo ka mida caalamka oo dhan taaka taako ayay dhulka ugu jirtaa waana xawaalad hadafkeedu uu yahay haantu han oo la micnaa hadda adigu qofkan u dir isla markaasna ha qaato qofka kale cidna u dhaxayn mayso western union haddaad kuus lacageed iyo kumanaan ku dirsanayso qiimaha lagugu xawilayo waa hal dollar adigoo muqdisho jooga western union waxa ay fursad kuu siinaysaa in aad lacag u dirsato banki kasta dalalka kale ah kanada denmark finland faransa germany itali griiga malta netherland norway romania rushia imaaraadka carabta sweden switzerland ingiriiska iyo maraykanka xawaalada western union waxa ay xarumo ku leedahay magaalada muqdisho waxaana ay ku kala yaalaan xaawataako maka almukarama iyo eeraboorka muqdisho haddaba wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir taleefanada kale ah eber lixal shan sideetan iyo saddex lixdan iyo labo soddon ama eber lixal sideed eber eber sideetan iyo labo labaatan iyo shan hamugaan western union
design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye halaylah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha hamogaanin subersayn subersayn design
waa tahay qeybaha dhexe ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaaye saaxiibyaal markaana haddii aynu fiirino dhowaanahan somalilan waxaa ka taagnaaye qaalaaso aada u weyn oo la xiriira dhanka iyo doorashada iyo sidoo kale muran soo kala dhex galay xukuumadda somalilan iyo xisbiyada mucaaradka horey waxaa kaga dhacay magaalooyin waa horey banaanbaxyo xoogan ayaa waxa ay kaga dhaceen magaalooyinka waaweyn ee somalilan waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac haddaba een, ilaa iyo haatan waxaa taagan murankii sababay amase murankii een, banaanbaxyadaasi sababtu ahay iyadoo ilaa iyo haatan aysan jirin een, heshiis dhab ah oo laga gaaray arrimaha doorashooyinka waxaana weli een, is-haysta oo een, hawada een, isku marinaya hadallo kulkulul mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda madaxda ugu sareysa ee mucaaradka somalilan ee kala hogaamiya labada xisbi ee kale ah ee ucid iyo sidoo kale xisbiga kale ee wadani ayaa maantay waxa ay qabteen eh, shir jaraa-id oo ay kaga hadlayaan xaaladaha guud een, waxaa hadlay gudoomiyaha xisbiga ucid faysal cali waraabe iyo sidoo kale een, gudoomiyaha kale ee xisbiga wadani een, cabdiraxmaan ciro iyagoo baaq u diray madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده waxaan salaamaya dhammaan shacbiga reer somalilan meel kastay joogaan gaar ahaan taageerayaasha axsaabta mucaaradka ah iyo saxaafadda madaxa bannaan doorashooyinka mar kasta waxa mudnaanta leh doorashooyinka dastuuriga ah sidaa darteed ma jirto doorasho ka soo horeyn karta doorashada madaxtooyada somalilan oo doo- oo ah doorasho xeerarkeedii iyo miisaaniyaddeediiba diyaar yihiin wakhtigeediina aan lagu muransanayn oo aanu aqbali karnaa ma jirto ma jiro xeer diyaar ah oo lagu qabto doorashooyinka tooska ah ee ururada iyo axsaabta qaranka suurtagalna ma aha doorasho aanay xeerkeedu dhaqangal ahayn in la qabto doorasho aan saddexda xisbi qaran isku waafaqsanayn cid qaban kartaa ma jirto meel laga qaban karaana ma jiro meel lagu qaban karaana ma jirto qaraar maxkamadeed oo xeer noqon karaana ma jiro dastuurka ayaa waaxyaha qaranka u kala soocay waajibaadkooda xeerdejinta ayuunbaa samayn kartaa xeero lagu garo doorashooyin cid kale oo awooddaas lihina ma jirto xilligan aynu ku jirno ma jiraan asbaabihii xilligan aynu ku jirno muddo kororsi loogu samayn lahaa madaxweynaha ee dastuurku jideeyey doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan waxay xilligeedii ugu qabsoomi weyday xilgudasho la'aan iyo badheerhku talagal ah oo dhanka madaxweynaha ka yimid suurtagalna maaha in xilgudasho la'aantaas loogu abaalgudo oo muddo kordhin aan dastuuri ahayn loogu sameeyo waxayse ahayd in arrintaa uu ku muto ciqaab ah maamuska xayuubin ma aqbali doonno muddo kordhin aan dastuurka waafaqsanayn ama aan ku iman heshiis siyaasi ah oo laysla ogol yahay haddii labadaas la waayo xukuumadda uma aqoonsan doonno mid sharci ah saddex iyo tobanka noofembar kadib shacbiga reer somalilandow waxaad ka warhaysaan in qaybo ka mida bulshada iyo hay-adaha dastuurigaahi isku dayeen saddex jeer in xal loo helo khilaafka siyaasiga ah ee muddooyinkii dambe oo dhan ka jiray somalilan kuwaasay ka mid ahaayeen koob iyo soddon xubnood oo isugu jiray madax dhaqameed iyo culimo guddoomiyeyaasha golaha guurtida iyo golaha wakiilada iyo ugu dambayn guddigii ganacsatada waaweyn iyo odayaal isxilqaamay kuwaasoo dhammaantood axsaabta mucaaradkaahi soo dhoweeyeen aqbaleen talooyinkii ay rabeen in lagu furdaamiyo murankaas hase yeeshee dhammaantood uu fashiliyey madaxweynaha somalilan soo jeedintii ganacsatada ee ahayd in doorashooyinka madaxtooyada ururada iyo axsaabta qaranka laysi saaro waxaanu u aragnaa inay tahay xal lagaga bixi karo muranka siyaasiga ee maanta taagan sidaa darteed waxaanu baarlamaanka somalilan u soo jeedinaynaa in iyaga oo eegaya maslaxadda qaranka inay waajibkooda ka gutaan meelmarinta soo jeedinta si madax bannaan u adeegaysa danta qaranka maadaama ay xukuumadda iyo xisbigeeduba diideen soo jeedintii ganacsatada ee ahayd in laysi saaro labada doorasho axsaabta mucaaradka ahi waxay taageerayaashooda iyo shacbiga somalilan ku wargelinayaan inay sii wadayaan isu soo baxyadii silmiga ahaa oo kuwii hore ka abaabul weyn ka baaxad weyn oo socon doona inta xal siyaasiha la helayo ama doorashada madaxtooyada la qabanayo foolxumo ka weyni ma jirto oo qarankan loo geysto in shacbi aan hubaysnayn oo si soo bax nabadeed oo weliba xukuumaddu fasaxday isugu yimi in la laayo la jirdilo xabadnoo lala beegsado la xidhxidho isla markaana la fogeeyo laga fogeeyo qoysaskoodii iyo eheladoodii waa ka warhayseen hablo yarar baa ku jiray oo tobaneyo cisho lala'a meelay ku xidhan yihiin xabsiga baki oan salaasadii booqannay waxay nagu qaadatay labiyo toban saacadood oo xidhiidh ah inaan tagno oo ka soo noqonno waxaa maqli jirteen xilligii siyaad barre jeel caan ahoo la yidhaha labaatan jirow waa labaatan jirow muuse biixi u adeegsanayo inuu ku caburiyo siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo salaadiinta xaqa ku eedaanta iyo cid kasta oo tidhaahda waar ka daah dalku sidaa ku socon maayo waxaa jeelka aan ugu tagnay suldaan ibraahim suldaan sulub oo ku xidhan waar muusow dalku sidan ku socon maayey ka dah isu soo bixii nabadeed ee qabsoomay koob iyo tobanka ogost oo noqon doonta maalin la xuso waxaa ku dhintay toddoba qof toddoba muwaadin waa xabad nool ku dhacday in ka badan boqol qof wax dhakhtar tegey iyo wax aan dhakhtar teginba waxaa la xidhxidhay in ku dhow saddex boqol oo muwaadin dhacdadaa mid la midi soomaaliya kamay dhicin xitaa intii siyaad barra joogay waxaan u soo jeedinaynaa baarlamaanka inay xukuumadda kula xisaabtamaan dhammaan tacadiyada dhacay sharcigana la hor keeno dadkii gaboodfalkaas sameeyey maadaama golaha wakiiladu guddi arrintaa u saaray oo ay tahay in si daah furan loo soo bandhigo guddigaa shacbiguna wuu sugayaa beesha caalamkuna way sugaysaa shalay waxaa guddoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi la kulmay xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka waxa uu faray fariin uu leeyahay waxaad hoorqabanaysaan doorashada ururada iyo axsaabta qaranka waxay ahayd faragelin qaawan komishanka qaranka waxa uu muuse biixi u dhiibay imtixaankii ugu horreeyey komishinku laba midkood bay noqon doonaan kuwa qaata amarka guddoomiyaha kulmiye iyo kuwa waajibaadkooda iyo xilgudashadoodaba u raaca shuruucda dalka iyo xeerarka dhaqangalka ah kuna taagnaada dhexdhexaadnimada ay kitaabka eebe gacanta u saareen inay garsoor dhexdhexaada u noqonayaan axsaabta qaranka waxaan leeyahay ilaahay imtixaanka ah ha idiin fududay weli waxaa socda caburintii xadidaadii iyo cagajuglayntii saxaafadda madaxa bannaan lagu waday intii uu muuse biixi xilka qabtay laba bilood ka hor waxaa la aamusiiyey idaacaddii b b c da laanteedii afka soomaaliga usbuucyo ka hor waxaa ganaaxaanay qaadi karayn la duldhigay telefishinka m m t v shalayna waxay xukuumaddu soo saartay amar aan maxkamad ka soo bixin oo u muuqday in wasiiro gaarahi ay beegsanayaan telefishinka madaxa bannaan ee c b a arrintani maaha ugub waxayse ku biiri doontaa tacadiyadii xukuumadda muuse biixi saxaafadda madaxa bannaan u geysanaysay ee tirabeelka ahayd muuse biixi ma ixtiraamin dastuurka qaranka iyo xeerarka midna in kasta uu mar kasta ku soo celceliyo sharci baan ku taagnahay waxaanse u soo jeedinaya inuu sharciga iyo dastuurka ku soo noqdo somaliland ha noolaatoilaahay mahadle subxaana watacaala ilaahay keligii mahadle
dee horta marka horeysa baysiga mowqafka ee qodobada la akhriya weeye musharaxu musharaxu sheegay weeye cabdiraxmaan ciro waxaan u sheegaynaa shacbiga reer somaliland marka annaga ciris ag taagannahay inuu muuse isku sheekeeyo waa lama inoo isku reera horta waa qalab waxaa isku xilkuun baa isku kaayo keenay laakiin labaa nina tartamiyo horena u tartamaan maha annagu markuu aadam xaaji cali iyo muuse shalay meel wada fadhiyeen sacad cali shire iyo muuse marka meel wada fadhiyaan genaraal tane taani iyo markay muuse wada fadhiyaan mana idhaaho waa isku reere waxaan leenaho waa waa mas-uuliin reer somalilaanda oo xilku isku keenay horta taa ogaada oo yaan muuse isku dhaqdhaqaajin marka annaga iyo wadan kulmiya ahayn ma garanaysaa xulufada nagu xulufoonay udub de reer buurey ma odhan jiray saaq baa noo xulufoobay waxaan laba xusoo macaarid baan ahayn markaa taasi waa taa waxaan idiin sheegaynaa haddaba muuse maanta dalkeena halku marayo waxayna dad marqaansane oo qabiil baabiye tiifi kastoo imanka geshid waxaa laga sheekaynayaa macaluusha deegaanka soomaaliyeed ee geeska afrika ku soo socota baahida taalla reer soomaaliya baaq bay direen ilaa ukrain bay u direen marka boosos ee raashina innaga wax ka hadlaya oo mas-uula oo dhibaatada maanta dalkeena joogta ka hadlaya sicir bararkaa ka hadlaya shidaalkaa kacay ka hadlaya biyola'aanta ka hadlaya horta ma jiro haddaa xafiisyada dowladda tegtid waa la ysaga sheekaysanaya wax hawlo ka socotaa ma jirto boqol iyo labaatan milyan oo dollar ayaa biyolaynoo siiyo oon maanta ka biyola'nahay horta tamarteenna waa taas hasaase waxaanu dee ku neel waan is ogoleen waxna waxaan ku socon jirnay sharci waxna waxaan ku socon jiray xarjajab maanta muuse wuxuu samaysanayaa shaar u toshay oo somaliland gaara komishanka waa orgdina wuu kala eriyey simbal wuxuu kala eriyey maxaa riya raac loo bedelay wuxuu sameeyey guddi ma garanaysaay uu yidhi waa ururaysoo diiwaangelinaya oo gees ka socoduu sameeyey xusbigiisa ayuu sameeyey dhiijiigii wuxuu bedelay komishanka oo hadda isna bedelay shaqaalii oo dhan shalaytoo damayse waa arkisin wuxuu muuse ku hadlayey maxkamaddiisa hore u fadhidaa guddoomiye maxkamadda sare ayuu qaatay amar siinayey qaar baa madax u ruxayey markaa eeg muuse baarlamaankii oo legislativkii uu qaatay isaga amriya oo waa kaa kala fadhiisiya xildhibaanadii guddoomiye maxkamadda waa kaa la fadhiya ee hortiisa ku amraya executivekii waa ka isaga ahaaba saddexdii organ buu isku darsaday muuse wenman show wuxuu ka dhigay waddankii nin keliya oo wax kasta ah haddaba yeeli mayna anagu yaa yeeli mayna bishaa sebtembar haddaanay murankaas oon dowlad soo keenin doorashadii madaxweynaha laga heshiin muuse madaxweyne maaha noo maaha waxaa noo yaal miiska horta mudaharaadkaasi maanta xafiisa la tegmaya madaxtooyada la tegaya waxaa lagu mudaharaadaya halka baawarku joogaa lagu maqaanaya alitukow shir qaranna waa qabanaynaa waa laba imbeachmentna waa diyaar garaynana saddexdaa arrimoodoo miiska yaalla somalilan inantii maxay tidhi bandara bushaare oda leeyahay way ka tagtay miduu muuse leeyahay uu samaysanaya dee ka yeeli mayno ka yeeli mayno kuwa haddaba ku taageeraya reer ahaan iyo moos uu dhiibow bal halkaa xukumi doontaan oo masaakiintaa aan biyo haysan oon waxbarasho haysan oon caafimaad haysan cashuurtooda a ku cunisaan idigoo waxba u qaban bal halka ka heshaan baan arki doonaa wixii lagu heshiyey hadduu ka tegay muuse somalilan wada leeyahay cadaalad ku shaqaysa sharci ku shaqaysa bal halka xukumaya hanoo sheego waxaan leeyahay baarlamaankaas war haddaan waxaa wadaana taageertaan muuse wado waa xildhibaano noqon maysaan mushaar qaadan maysaan ninkastaba tuulihiisu tegi doona waxaa halkan loo wada joogaa oo la wada fadhiya waa qarannimo qarannimadu haddaad baabiisaan oo nin u adeegtaan qarannimo ma jiriso ciidamada waxaa leeyahay booliiska ciidamada booliiska qoryahay sitaan anagaa u iibinay aanu intaan u iibiye lagu qaramiya sodoonaya ka badantay waa la kala bixi doonaa siyaad baratiisa lama kala bixin kuwa furinta kala bixi kuwa gudaha kala bixi hadduu qalalaas yimaado midnimo iman weydo ragga u sabcinaya ina bixi khataraha inagu feecan eega khataraha inagu wareegisan waad eegta annagu ma ogolaanayno somalilan horena dhibaato maanu geynin maantana u geyni mayno laakiin ka u geynayaanu ka qabanayna kaxogowgayna wuu burburinayaa tacabkeena buu burburinayaa midnimadeena buu burburinayaa saldhigii ay ku fadhiday somalilan iyuu kala diraya bayiska somalilan wuxuu ahaa reer sheekh isxaaq reer sheekh isxaaq baa dadka u keenay inala dalka oo yidhi waxaan doonaya inaan la soo ceshana qarinimadeeni reerkii maanta hadday idinku heshiin weydaan oo ka qaldan qaban weydaan oo reerreer u baxdaan maxay awdal qabanaysa laascaanood maxay doonaysa maxay ka dul qabanaysa waa idinka tegaya waa la kala tegi idinkuna sidii afar iyo lixdankiiba reerreersada dagaalami doonta raggu waa raggii raggu waa raggii afar iyo sagaashankii waxaan sheegaynaa sagaal iyo labaatan sannado guurtida fadhiday ee bilaa sharci ku fadhiday ee maantana sharcigoodu dhacayo ee aan wax allaa waxay qabtaan aan jirin ee maalinta la ydhaha kordhis baa jira uun kordhinaya ogolaani mayna waxay soo jeedayaan shacbiga reer somalilanna ma ogolaanayo dad mushaar qaata wax allaa wax qabtaa aanay jirin maalinta kordhisun laga maqlayo waxaa leeyahay shacbigo toosa waxaa leeyahay shacbigo qabiilka iska daaya fayraska ina biixi waa ku qaaxo ku kala dilay in jabhad midaysan oo nidaam leh oo dalkaa marka siyaad baxay qabsata laga waayey ee reerreer laysku dilay ee magaaladu xaafad xaafad u wareegi jirin cigaal baa ilaahay naxariisee dadka mideeyey ciidamada mideeyey gacankumuu lahaen maanta haddaba fayraskii uu la fadhiyey ay la fadhiyeen sida qaar kale qaaxo somalilan qaaxo noqon mayso maanta dadku wuu tashanaya qaxoonti maaha guryahoodii bay joogtaan daarahaasa ka dhisteen nabad bay ku nool yihiin waxaan ku leenahay adigoo haddaan ognahay inay tiqadaadu ay ta- lagaa tegay oon maanta aad haysan tiqad oo waxaad u meeraysan tahay inaad ogtahay inaad soo bixin ina weli markaa laguu siiyo hadiyad kordhis aan yeeli mayno imankaabaan ku leenahay down down dadkuu ku nacee haddaabaan ku leenahay down marka waxaan leenahay walaalayaal dalkan waa in loo midoobaa sidii nabaddeena iyo midnimadeena aanu ilaashan lahayn raggaan waxba waxba dhibaato moojaane gacanay nagu lahayn yaanay ina aflagaadaynin isku kaandirin muuse dhaqankeynii ee nagu yaqaanay wuu ka baxay waa inaynu u midownaa saynu u hor joogsan lahayn maaha inaynu iska qaarkeen isaga caawiyaan maaha waa inaynu wa- cod midaysani lahaa stob jooji nan sana iskaada wadid Ya, haddaad haddaba ka adkaan jirtay qaaxo rag ka adkaan jirtay daanay naga adkaan maysid ama maqaxoont baan ahay magaalooyinkii baan joognahay waa iska celinaa muuse ciddii soo raacaysa waa soo raac muuse ah, soo raac waa ka sexnaan wasalaamu caleykum waraxmatullahi wabarakaatu.
qaybaha dambe ee barnaamijka ayaynu isla soo gaarnay dhegeystayaal markaana haddii aynu fiirino madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa waraaqaha aqoonsiga ee danjiranimo uu ka guddoomay danjiraha cusub ee dowladda kenya ay usoo magacaabatay soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada qaranka waraaqaha aqoonsiga ee danjiranimo kaga guddoomay safiirka cusub ee dalka kenya u fadhin doona een, eh, s- waa safiirka cusub ee kenya thomas kigosa jubukatu danjire thomas ayaa madaxweynaha soomaaliya soo gaarsiiyey salaan iyo sidoo kale fariin uu kaga siday dhigiisa dalkaasi kenya isagoo shacabka iyo dowladda soomaaliyeed uga mahad celiyey soo dhoweynta diiran ay u fidiyeen waxa uuna ballan qaaday inuu ka shaqayn doono horumarinta iskaashiga labada dal madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay ahamiyadda gaarka ah ee dowladda soomaaliya ay siinayso hagaajinta xiriirka diblomaasiyadeed siyaasadeed dhaqaale bulsho iyo ganacsi ee dal waa iyo ganacsiga ee labada dal taasi oo ku salaysan wax isdhaafsiga iyo sidoo kale wadaag iyo iskaashi wadajir ah oo ku aadan xoojinta ammaanka xasiloonida iyo la dagaalanka al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa danjira thomas kibogosa jobakati u sheegay inay dowladda soomaaliya ay gacan siinayso amase ay ka gacan siinayso waajibaadkiisa diblomaasiyadeed waxa uunu rajeeyey in uu si wanaagsan uga shaqeyn doono danaha waa danaha ay wadaagaan labada dal ee dariska ah oo soomaaliya iyo sidoo kale dalka kenya markan haddii aynu fiirino ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa maantay gudoomiyey shirka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada oo laga hadlay xoojinta qorshayaasha sugidda amniga dardargelinta gurmadka abaaraha iyo barnaamijka geedisocodka deyn cafinta soomaaliya shirka ayaa warbixino looga dhageystay wasiirada amniga iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya waxaana su-aal la weydiiyey wasiiradaasi iyadoo ay ka warbixiyeen howlaha loo igmaday ee wasaaradahaasi wasiirka amniga wasiirka amniga ayaa shirka kusoo bandhigay warbixin la xiriirta howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada qalabka sida ay ka sameeyeen dhinacyada sugidda iyo amniga iyo sidoo kale xasilinta deegaanada laga saaray dagaalamayaasha al-shabaab wasiirka maaliyadda ayaana sidoo kaasna warbixin muhiim ah siiyey wasiirada waxaana uu ka hadlay barnaamijka deyn cafinta ee soomaaliya kaasi iyo tallaabooyin kale ee loo baahan yahay in la qaado si looga miro dhaliyo hadafka weyn ee ahaay in isku filnaasho dhaqaale uu dalka gaaro sidoo kalena barnaamijkaasi lasoo gabagabeeyo waa barnaamijka deyn cafinta guud ahaan saaxiibyaal intaas ayaynu kusoo gabagabeynaa barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac ee raadiyaha dalsan dhanka farsamada barnaamijka waxaa ka qaabeynayay cabdiwahaab cabdulqaadir xasan